الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبض إن رجلا نحر ثلاث جزائر waxaan ku dhex jirnaa weli xadiidkii sariyadii uu madaxda ka ahaa abaa cubayda ama abuu cubayda uu madaxda ka ahaa bal masalan waa kaa jeish alkhabadba magaciisu ah khabad wuxuu yahayna waan soo ogaano xalatan soo aragnay bal duruqdii xadiidkaas baynu ku jirnaayo waa xadiid dheeraa buu ahaa xoogaa duruqdiisa ka mida ama alfaada intoodii badnayd way noo horeeyeen ee duruqda iyo ziyaadaadkeedii unbaaba waxay noogaba harsanaayeen wuxuu yihi markaa jaabir ibnu cabdillaahi camr ibnu dinaar baa maqlay jaabir yaquulu xaaluu ku qowlayo fii jeishi lkhabadi fii sha'ni jeishi lkhabadi wey waa isagoo ciidankaas lagu magacaabayay jeishu lkhabad waxaa loo yidhina san xalay soo marnay oo markay gaajoodeen ee sahaydina ay kaba go'day intaan ilaahay risiqii u soo saarin xuudka ahaa inay caleenta dhirta intay dee dhirta ay garaacaan ama ay lulaan wixii caleena uga soo daadata ay wax moodayeen ama cunto ka dhiganayeenba taas baa khabad loo yidhi haddaba ciidankaasuu sha ka hadlayey markaa wuxuu yihi waa qisadu dee kolley xadiidka jaabir waata aan soo aragnay xadiidkan haynaaba waa xadiidu jaabirun riwaayaduu leeya aan soo aragnay oo markii hore abu zubayr waa riwaayo yaryar dheerayd bay ahayd haddana in camr bnu dinaar imikana weli durub kalena way noo dambaysaayen wuxuu yihi markaa jaabir bnu cabdillaahi ina rajula nin baa naxara gowracay oo qalay halaaa jazaa'ira saddex geelah ayuu u qalay ciidankii huma halaaan haddana markii dee la gaajooduu saddex kala qalay isagoo iibinayo dhulkaa ka iibinayey oo ka soo iibsaday huma halaaan haddana saddex kale ayuu iyagii gowracay huma nahaw haddana geeshkii de waa ciidan badan buu ahaa maalin hadday ku qadaan iyo laba cisho inay saddex boqol oo saddex neef loo qalay waxba kagama tegayaan ee haddana gaajadii halkeedun bay ahayd oy markaasaa dee markii uu dambuu doonay inuu haddana geel kale isagoo weliba amaahanaya u amaahanayee uu qalo ayuu nahaahu u diiday arrinkaas abuu cubaydata amiirkii jeeshku saxaabiga jaliilkii abuu cubayda ayaa u diiday bal horta ninkani wuxuu ahaa qays ibnu sacd ibnu cubaadata waa صaxaabi ibnu صaxaabi صaxaabigii jaliilkaah sayidkii markaa dee khasraj ahaa baa dhalay waana qoys lagu yaqaanay deeq aad iyo aad u badanbo dee taas laguma yaqaanay kolleytana sida xadiid ibnu khusaymaba kuba yimid duruqda xadiidkanun kaba mida markii rasuulka ilaahay maqlay arrinkan ayuu ihi juudka ama deeqdu qoyskan shiimadooda iyo caadadooday kaba mid tahay markaa qays ibnu sacd ibnu cubaadata waa saxaabi jaliila oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida aabihina saxaabi yahay in xagga marka la eego lafdigan jazaa'irna dee lafdigan istanbul kitaabkii inoogu sugan yahay waxaana dee aan idhi waxaan la qalayay geel buu ahaa waxay jamac u noqonaysaa lafdiga jazuurun horeba usoo marnay jazuur taasoo waa dee neefkan geela uune ama dee kaasha anigiisu in laqalo ama taasba weeye laakiin lafdigan jazaa'ir marka la eego dee asalkii haddaan eegno lafdi ahaan jamcu jaziiratin weeye jaziire ayuu jamiceeda yahay ama jazuur oo kale waxaa lagu jamciyaa juzuur baa lagu jamciyaa oo juzuur baa lagu jamciyaa marka halkan xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa de iyadoy taas tahay waxaa laga yaabaa ama meesha ixtimaalka jira in lafdigii jusur ee jamaca ahaa oo lasii jamciye too jamculjamac uu yahay oo jusr markaa jamicii ay tahay lafdiga jazair waa soo xaafi ibnu xajar uu yidhaaho ee lagta kollayna saaxib almisbaaxna wuxuu soo qaaday in jamca jamciisu saa kuba iman karo inta badan jusuuraat iyo waxyaaley kuba keenaane inuu kuba iman karo lafdigan markaa jazaa'ir macnuhu waxa weeyaanun bal jamac jamacii haba noqotee waa jazuur oo saddex neef oo geeda ayuu qalay si arrintu ayna sida xadiidkan dee riwaayaadkiisa iyo bal kutubta siirada inooguba sugan markii ciidankii gaajooday ayaa isagu saxaabigan oo dee sidaan soo sheegayno qoyskooda abbihii baa lagu yaqaanay adigu qoyskooda waa arrin juud iyo deed badan oo laguba yaqaanaye meeshana dad kaleoo carbeed baa deganaa niman reer juhaynaa deganaa ayaa wuxuu yidhi yaa iga iibinaya bal maalan dee waa halo ama saddexdaas oo igaga iibinaya bal maalan timir aan madiine ku siiyo oo lacag ma hayn wax kalena ma hayn timir buu markaa kaga iibsanayey waxaana laba yidhaha neefkiiba wasqi waa lixdan saac ayuu goynayo dee kolley waa cizada ay timirtu lahayd iyo baahida raashinyagiiba ay u baahnaayeen nin markaa reer juhayna yidhi bal waaye isukaayo sheego yaa tahay markaasuu yihi dee waxaan ahay qays ibnu sacd ibnu cubaadatu yihi waanu ku goranay oo sidii buu kagaba iibiyey markii dambe la gaajoodayna si buu yeelay markii dambe la gaajooday abu cubaydo diidmadiisana ama nahyigiisana kolley cumarna waa ka dambeeyey oo bal inuu markhaati ka noqdo wixii bal maalan inuu ninkan daynkaa uu kuba leeyahay buu cumar waa diiday marka horeba ee cumar bay ra'yigiisana ahayde dee waxaani dayn buu ku iibsanayey isaga xoolo lagu ogaana muu jirin waa xoolihii aabihii markaa waxaan dee uu ku talagelayaayo waa isaga xoolo gaaruu lahaa ma jirin markaas nin dhalinyaro ayuu ahaa daynna uu kuba qaadanayo jaanibkaas ayay arrintan diidmadoodani ahayd bal xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood baa waxaa ku yimi markii dambe lasoo noqday ayuu qays ibnu sacad aabihii ku yidhi ciidankii baa gaajoodayoo aabihii markaa muxuu yihi inxar dee markaa wuxuu qalaya maba jirte macnaa waxay ahayd inaad u qasho deetu yihi naxartu haddana uma jaacu inxar naxartu uma jaacu inxar markaasuu haddana yihi way gaajoodeen oo inxar buu yidhi deetu yihi nuhiit waa lay diido xataa waxaaba la yidhah dee isagu taa uu kaba cabowrooday sidee loogu diiday inankayga wixii uu samaynayo taa daraaddeed baa hoos dawaaqidii ay soo naqliyaan keentay inuu beero isaga u gaaro oo intan iyo in aada ugaba badan oo timir ay ka soo go'do uu siiyeyba markaa aabihia bal markaa arrinku kaas buu ahaa saxaabigaasna uu ahaa lafdigaa ibnu khuseymena waa taan soo naqlinay وxadaثna cثmaan بn abi shaybata qala xadaثna cabdath yaعni bna sulaymana عan hishaam bni curwata can wahb bni kaysana can jaabir bni cabdالlahi bal xadiid kolley sanadkiisu dee waa sanadadkan wadadaan soo araragnay صaxaabiguna waa صaxaabi keliya waa jaabir bn cabdالlaahi kolley dee sanadku waa isbedbedelaya markii ugu horeysay abu zubayr ayaynu soo aragnay riwaayadiisa uu jaabir kaba warinayey waxaana imika xalayna aan soo aragnay imakana inoo dambeysay camr bnu dinar oo jaabir kaba warinaya waa taabici saddexaad waa wahab bnu kaysaan oo duruqda dambe ee inoo dambaysa kolley inteeda horta dhow isaga ayay riwaayadiisa noqon nin afraad oo isaguna taabiciina oo jaabir xadiidka ka wariyeyna waa inoosoo inoosoo kordhi doonaayo dariiqa ugu dambeeya noqon doona bal markaa wahab bnu kaysaanna dee horaan abu nucaym horaan usoo maray almucalim waa nin taabici oo dabaqada zuhriye ahaa ama qolada afraad ee ruwaadda kaa mid oo hiqaan can jaabir bni cabdillaahi qaala bacahana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa na diray walxaal naxnu anagu halaaثu miatin saddex boqol aan nahay waa ciidan saddex boqol kaba kooban naxmilu xaal aan sid aan qaadanayno on sidno aswaadanaa sahayadayada iyo wixii aanu sahay kaba dhigan calaa riqaabina macnaa intooda badan gaadiid may wadin dee kolley wax way ka jireen in wax gaadiid wata ciidanka intaa leeg eh badankoodu waabay iska lugeynayeenoo wixii sahay ay u wateen waxaanu ku sidanay buu leeyahay degtaanu kuba sidanay iyo taa dee waa riqaabta dheh agteeda une annagoo kuba sidana riqaabtayada bal taas buu ihi xadiid kolley waa inoo socon doonaa xalayna waa ti aanu waxyaala yar ixaalaynaynay waxaa riwaayadii inoogu horreysay aan ku soo aragnay isagoo abu zubayr riwaayadiisa ay ahayd jaabir inuu yidhi wazawadanaa jiraaban min tamrin lam yajid lanaa gayrahu rasuulka ilaahay wuxuu sahay nooga yeedhay jiraab timiraho wax kale noomuu helin bal taas waanu soo aragnay iminka halkanna inay sahay kala siteen oo markaa waatan uu leeyahay inay jiraab dhammaantood maaha waxaanu kuwa ka cabirayo riqaabtooda inay ku siteen ayaa iyada halkan ama lafdigan iyo riwaayadan waham ibnu kaysaan inoogu sugan kolley xadiidka matigiisa inta badan halkaa horuu ku daynaya oo matigii inooma dhammaynaya wixii yar ziyaado ah ayuunbuu sheekhu raximah llahu tacaala inoo sheegaya bal markaa kolley waxaa kaloo aan xalay soo aragnay inuu yidhi abu cubayda xabad xabad timira ayuuna siinaya oo uu qaybinayo ruuxba maalintii oo dhan xabad timira la siinayo ee biyo ku cabbaan waxaa kaloo iyadoo inoo dambeysay markaasoo casharka dhammaadkiisii xalay aan ku soo aragnay inuu siinaya abu cubayda qabdo qabdo sacad muggii ninkii oo timiraba uu markii siinayey bal taas weeye kolley riwaayaad ay laba miswad oo timiri inay meesha jireen riwaayaad ay kuba yimaadeenna way jiraane bal si ay culimmadu kuba jamciyaan waxa weeye halkan waana xadiidkani iyo duruqdii iyo riwaayaadkii meesha zaad caamina waa jiray zaad khaasina waa jiray zaadka khaaskii waa nin kastaa wixii uu helay oo uu soo qaatay ama dee isagu ha helaa ama dad ha ku soo siiya dadkii fuqarada ahaabe waa wixii markaa gaarka loo sitay taasna dee timirna way yeelanayaan wax kalena way yeelanayaan ay wateen oo kaasi zaad khaas oo ahaa midna waa zaad caam ah oo waa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxa uu siiyey ee miswadka ama labada miswad ee timirta ahaa ee sahayda ugaba soo dhigay bal horta taas baa jirtay oo arrintu taas bay haddana markaa sahaydii iyada hore ee ay khaaska ahayd ay wateen ee muddona way maqnaayeen ciidankuna waa badan yahay sahay badanna maaha waa waxa ay luquntaba ama degta kuba sitaan muddadii way go-day tiibaa dhammaatay ama yaraatay tan baa deeto markaas uu siinayay oo markii hore waa in markan ay tay tibir tibir buu nasinaya waa haani lxaal ese riwaayada kale aan xalay ku soo aragnay marka hore weli waxoogaa ay jireen qabdo qabdo ayuu u siinayey abu cubayda markii taasi aysa soo gabtay aada u yaraatayna xabad xabad buu siinayey dee xabad xabadina way kaba go-day taas bay tahay waxaa kaloo iyadna jirto xadiidka duruqdiisa kale ay nooga faa'iideynayaan markaa sahaydi ay yaraatay dee wax yarna kolley laga yaabo dadka qaarna ay wax u harsanaayeen kuwana ay kaba go-day si meeshii ay u timaado arrintii rasuulka ilaahay kuba ammaanay ashcariyiintii uu yidhi markaa ay qaswi ku jiraan haddii sahaydoodu ay go-do ama ay yaraato ama madiinada ay joogaan wixii iyaga agtooda ku sugnaa bay isu wada geeyaan oy meel keliya isugu geeyaan oo deetay dib u qaybsadaan si israag bal wixii buu ka dalbay abu cubayda in la ysu keeno si dee dadka qaarkood iyadoo ay waxhaystaan kuwo kalena ay meeshii aanay u gaajoon intii la ysu keenay buu markii dambena u qaybinayey oo dee kolley zaadkaa caamkaana ugu biirtay oo qabdo qabdo haw siiya markii dambena xabad xabad timira hawba siiye markaa waxa ay tahay dee muddona way maqnaayeen xaggan xabad xabaddu waa haani waa ugu dambayn xaaladu siday ahayd ilaa ay xabadiina la waayey qabdo qabdaduna waa markii hore zaad caama iyo zaad khaasina waa jirayoo zaadkan imika uu leeyahay riqaabta iyadaan ku siganayna waa kii khaaskaayo markii hore ay soo baxeen ina wuxuu ka warramayaa markii rasuulka ilaahay diray ee waa wixii xaaladoodu ahayd oo zaadkaas ayay wateen kale qaadiciyaad oo kale iyo qaadiciyaad yabaa wuxuu kaba dhigaa oo markaa meelo qaarkood kuba jamciya in dee zaadkan rasuulka ilaahay siiye timirta ahaa mooyaane zaadka kale qolooyinka kale oo ay markaa khaaska ahaa inaanu dee timir ahayn oo taas deeta ay lafdigan xadiidkee wax kalena looma helin timirtaa un mooye oo timir unba waxay siteenna ay ahayd taas buu kuba jamciya laakiin taasi waxay iska yar baciidba kolley siyaaq riwaayaadka kalena way yar cadaynayaane meeshii wax zaad kalaa jiro oo khaasa timir iyo kayrkiiba leh kiina waa markuu dhammaadayna kii caamkaabuu u qeyb qaybinayey markuu yar roonaana waa kan u yar korkordhinayey markuu yaraadayna waa kan xabad xabadda u siinayey kolley wixii oo laysu geeyeyna way jireen waana sida duruqda xadiidka markaan isu wada geysano inooga soo baxaysa وxdثnي محمد بن xاtم qال xdثnا cبدالرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أbي نعayم وهب بن kaysاn eg waa ninkii marka dhoweyduuni maka imaam malik baa ka warinaya markii horena hishaam بn curwa xadiidka ka warinayey abu نacaymna waa isaga kunyadiisii oo almucalimna waaba laydha mala mucalimna waa ahaa waana nin taabiciyo siqoo raabica sida aan soo sheegay kunyadiisii waa dee kolley magaciisuu aada ugu mashhuur yahay oo kunyadiisa rag dee kale oo abu nucaym kitubta aynu ku soo araragnay oo dee taasna kuma shuhuroobay oo markaa ragganna adigu dabaqada ka horreysa sheekhadood dee markaa muslim iyo sheekhadiisa ah ma sheekhadiisa sheekhoodii ahaa kuwaas baa jiro aada looguba yaqaano abu nucaym kan dambe mooye laakiin isaga waa kunyadiisa ee magaciisa aad dee inagu soo noqnoqdoon hagaag loogu yaqaanay yaquulu xaalu ku qowlayo عن وهب بن kaysاn أن jاaبiر بن cabdاللahi أخبرaه ayaa u waramo qaala wuxuu yihi bacثa uu diray rasuul الlahi صلى الlaه عليه وaسلم sarية ثaلaaثa مئaة oo saddex boqol buu diray oo dee sariyada ahayd وأmara عalayhim wuxuu أmiir ugaba yeelay أbا cubaydaةa بن الجaراaحi صxaabiga jليilka ah أbا cubayde أحد الcaشhaرة fafaniya زaadهm eeg zaadkoodii waa sahaydii dee ayaa dhammaatay fajamaca wuxuu ururiyey dee xabaab markaa dhammaad buu ku dhawaaday ama dadka qaar wuu kaba go-ay dadna waxbay haystaane fajamaca abuu cubaydata abuu cubayda ayaa waxa weeyaan isu geeyey oo zaadahum saadkoodii wixii hadhay ayuu u yeedho yaa ka dalbay ama amray inay isu keenaan si dee bal dadkii ay waxaan muwaasaad ay meeshii timaado oo kii aan waxaystay ama waxay u hayrsaan kii walaalkii ahaa uu intiisii la wadaagsado bal taasoo wax la wada qabo fazaadahum fii miswadin miswad buu ku isugu geeyey fakaana wuxuu a yuqawitunaa ku naquudiyo oo isagaa u qeyb qaybinayey oo isgaa gaadhsiinayey waa min markaa dee yuqawitunaa qawatahu yuqawituhu taqwata macnaa waa aqaatahune waa naquudinaya weeye wuxuuna siinayay quud ahaan buu noo siinayay xataa kaana waa ugu dambayn ilaa uu noqday yusiibunaa midna asiiba kula yawmin waa xaggii qismadii iyo qeyb ahaan nagu asiiba maalin kastaba tamratun xaba timiri oo markii dambe waa haani lxaaliya ugu dambayn xabad xabad bay u gaadhaysay oo wixii taasuu gaadhsiinayay ugu dambayna wixii way dhammaadeenba وxadثna أbو كرayb qال xadثna أbو أسامة qال xadثna الوليد يعن بن kaثيiri qال سمعت وهb بن kaysاn kolley dadku حmاd بن أسامة abو أسامة iyo محamed markaa de iبن الcلاء abو كرayb iyo waa dadkii de inagu soo noqnoqonayay wlid iبن kaثيirna waa ni xagga siiradana kolley macriفo iyo aqoon sare uba lahaa oynu hore usoo aragnay qaala wuxuu uhi samictu wahba bna kaysana yaquulu xaalu ku qowlayo samictu jaabira bna cabdillaahi yaquulu bacata rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama sariyatan rasuulka ilaahay wuxuu diray sariyo ana anigu fiihim aan dhexdooda ku sugnoo dee ka mid baan ahaa ciidanka ilaa siifi اlbaxri waa laftiyadii horena saaxil albaxri baan soo marnay waa isla macne waa xagga xeebta waana xeebtan dee dhinaca yanbuciyabuu u diray reer juhaynana degaankooday ahayd sababtii u dirayna waa ti aynu xalayba soo aragnay wasaaqu way kaxeeyeenoo jamiican xalayin iyagoo dhan baqiyata alxadiidi xadiidka intiisii kale waayo intani waa in yaroo ziyaado ahayd intii kale riwaayaadkii hore ayay la mid yihiin ka naxwi xadiidi camr bni dinaari wa abi zubayr camr bni dinaar iyo abi zubayr xadiidkiisii naxwigood labadana lafdigooda waan soo aragnay waa labadii laftiya ama matniya yar dhaadheeraa en xayla soo marray abu zubayr baa horreeyay camr bnu dinaar bal halkan in yar baa nooc yar ishkaal jiraa nusqooyinka muslim oo dhan waa sida ku sugan wasaaqu jamiican wowdan waawaljamaaca iyo lafdigan jamiican dee si aynu kolley asaaliibtii muslimaatan iyo habkii u socdo in badan baan soo aragnay imikana laba nin baa inoo horeeya abu zubayr iyo camr bnu dinaar waxaa imikana aan wadnaa wahab markaa ibnu kaysaan xadiidkiisii waxaa siyaaqo ama dee uu keenayay iyo asluubkii aynu soo aragnay inay labadaa nin buu isagu ku soo kordhay riwaayadoodana uu dhameeyey muslim laakiin riwaayadan muu dhammayn walow de haddaa duruqna aynoo horeysay oo imika dariiqa laba dariiq ay kaba horeeyeen wasaaqa baqiyat alxadiid dee in la yidhaha la ifraadiyo xadiidka intiisii kale oo la mid ah camr bnu dinaar iyo abu zubayr xadiidkoodii la mida ayuu kaxeeyey taas bay ahaydba laakiin nusqooyinka waa siday noogaba sugan bal sheekh saaxib albaxr maxayd isagu ee wuxuu yidhaha daahirku waxa weeye inay tani qalad tahay wuu ka cabiraa laakiin dee nusqooyinkii way isku wada waafaqeen bal haddii aan isnahda tasxiixi oo kale waa xasba ma ara waxa u yar dhow un wahab ibnu kaysan xadiidka waa warinayaaye markii hore hishaam ibnu curwa ka warinayey markii labaad malik ibnu anas baa ka wariyey imika markan saddexaadna waliid ibnu kahiiro bal wasaaqu waxaan u celinaynaa si aynaan odhan meesha qalad iyo waxbaa jira sida sheekaasi leeyahay in aanan odhan waayo isaguba dee aynu wax caddaynay nusqooyinkii o dhan baa sidan wada ah in aan u celinaba walow daahirku uu ahaa wahab in loo celiyo asxaabtii wahab oo dadkii talaamiidii iyo asxaabtii wahab waa imaam malik iyo waliid ibnu kahiir iyo hishaam ibnu curwa marka intoodoo dhamme waxay kaxeeyeen baqiyat alxadiidi oo xadiidkii wahab ah riwaayadii wahaba iyadoo riwaayadaa wahabna ka naxwi xadiidi camr bni dinaar wa abi zubayr ay la mid tahay markaa matni ahaan kula mid tahay dee farqiyaha uma dhexeeyeen oo macnaha la wadaagsatee riwaayadii camr bni dinaar abi zubayr bal markaa waxaan odhanaynaa qolooyinkii asxaabtii wahab ahaa maxortii wahab ahaa ee saddexda ahaa buu inoo sheegayaa iyagaa xadiidka intiisii kale iyaguna matni ahaan way taam yeeleen wahab iyagoo ka warinaya riwaayadaa saddexdani ay wahab ka wariyeenna waxay iyadna la mid ahayd xagga matniga dee intii ziyaadada waa inoo sheegaye camr ibnu dinaar iyo abi zubayr naxwiga bal markaa ta aan idhaahno aan kaxba aynaan imika halkan qalad iyo dhigay kolad aan tawjiihin karayno laakiin ziyaado kaluu sheegaya kayra ana fii xadiidi wahab ibnu kaysaanna waxaa kuba sugnaa faakala minha ljeishu hamaaniya cashrata laylatan faakala waa cunayo minhaa waa xoodkii dee hilibkiisiyo taas aljeishu ciidankii hamaaniya cashrata laylatan sideed iyo toban habeen waa xalayto riwaayadii abu zubayr waxaan soo aragnay waa tii u horeysay oo abu zubayr riwaayadiisii waanata kolley imaam nawowi uu isagu imika horreysiinayo riwaayaadka kale kuba xambaarayo inay bil ay halkaa joogeen oo ay cunayeen hilibkiisii iyo dee duhnigiisiina ay kuba subkanayeen ilaa ay naxnaaxeen oo bal taasi bil baan soo aragnay faaqamnaa calayhi shahra wanaxnu halaaثu miatin xataa samina waa lafdigaas riwaayadii in camr bnu dinaarna waxaan soo aragnay faaqamnaa bisaaxili nisfa shahrin waa bil barhkeed ayaa riwaayadii ahayd imikana waxaan haynaa sideed iyo toban habeen ayaan haynaa bal imaam nawowi raximah llahu tacaala si uu kuba jamciye sharaxa inooguba sugan riwaayaadka wuxuu leeyahay ciddii shahran ku warisay waa abu zubayre iyadaa asalkii ah waayo waa ziyaadadii oo cilmi ziyaado ah oo ah babnin ziyaadaha iyo agtiisa kuba sugan cidda intaa in ka yar koo warisa waa bil barhkeed iyo sideed iyo tobankana ziyaadada ma anfiyayo xaggan uu leeyay ma anfiyayo oo inay bil ahayd ma anfiyayo walow dee shan iyo toban ama sideed iyo toban uu yihi waa umur aynu marar horena soo aragnay khaasatan wuxuu cadad marka uu yahay iskhilaafna cadadka dhaco ayay yidhaahaan mafhuumka cadadku xujo maaha ama cadadku mafhuumo laha oo mafhuumo laha waxay kaba dhigan tahay hadduu yidhi bil baan bil barhkeed baan halkaa joognay waxaynu ka qaadanaynaa un manduuqiisan inay shan iyo toban joogeene laakiin kama qaadanayno shan iyo toban wax ka badan inaanay jooginoo mafhuumulcadad waa tan ay yidhaahaanba xagga usuulkaba hayr xuja waa inta badan siday yidhaahaanba oo cadadkii markaa wax ka ziyaadsan ma anfiyayo markaa kale haddaanu wax ka ziyaadsan anfiyahaynba isbaatna aan hayno intaa in ka badan in la sugay oo bil laba sugay shaygan isbaatka ayaa laga horreysiinaya cilmi ziyaadi agtiisa ay kuba sugantahy intii intaa kaba yarayd waaba imaka oo ziyaadadii in la aqbalaa waajib noqonaysuu leeya asuu kaba cabiray imaamku xaafid maxajar kolley jamcintaa ka duwan buu fatxulbaari kuba leeyahay oo isagu tu kaba cabiro walow riwaayaadka qaarkood aanay bukhaari dhicin laakiin dee sharaxa ayuu kusoo naqliyaaye iskhilaafkan wuxuu kaba dhigaa kan isagu yihi maalan sideed iyo tobanka yihi waa riwaayadan aanay malaa de wuxuu laga eegay malaha xagga itqaanka ziyaadadiisa sideed iyo tobanka yidhi wuxuu dabdiyey waxaan dadkii kala dabdin kii bisha yidhi iyo kii shan iyo tobankii buu dabdiyey kan isagu yidhi matalan nisfa shahrina dee saddexda cishe ee de waa ilqawl kasri wuxuu kaba cabiraan intan dee yar aan tan kale waa isku yar buuxdaaye yar saddexdii cishuu iskaba tuuray un kan bisha yidhina waa jamcul kasri un tiradii waa yar dhinayd oo tiradii uun buu buuxiyeyba bal matalan taas ama se in bisha waxaa ku jira muddadan ay halkan fadhiyeen mooyaane intii aanay xuudka helin ay dhulkaa joogeen intii kaba horreysay baa kuba jirta waa siduu bal adigu idhaaho ee laakiin uu soo qaadaana wy riwaayadan abu zubayr inuu raajax yeelayna waa soo qaadaaya bal waxaan leenahay un kolley haddaan eegno si cadadkaasan imaam nawowi raacno cadadku inaanu mafhuum lahayn ama had iyo goor tirada badan de waayo waxyaalo lamid aynu soo marray ruuxa janaa'iz baynu kuba soo marray ruuxa muslimkae afartan ay ku tukadaan in loo dembi dhaafaya aan ilaahay u shariig yeelay boqollo waan soo aragnay marka boqolkiiba aan markaa kaba dhigin markaasi kolley waa fadligii in inaanay sanfi ahaynba bal kuwo kalena waan soo aragnay bal nawowi waa taas laakiin xaafid xajar jamcintiisuna waa taaba waana inoo soconaya dariiqana inooguba dambeeya waxadaثanii xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana cثmaan ibn cumar xa waxadaثanii moxamed ibn raaficin qaala xadaثana abulmundiri اlgazaasu kilaahumaa can daawuud bni qaysi can cubayd لlahi bni maqsami can jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal san kolley dad cusubi ma jirto dad aada u yari haba jireenba waxaana kilaahumaada uu wadaa cusmaan ibnu cumar alfarisi oo aynu hore usoo aragnay iyo abulmundir alghazaas ninkan uu yidhi oo malaa duud lgazi oo kale malaa waxaas iyabuu rabayn jira oo de oo noocan ay dharkana kaba samayn jireen waa xirfo uun labadooduba waxay ka wada wariyeen can daawuud ibni qays taabiciga xadiidkuna waa cubaydullahi ibnu muqsam oo isna hore kitaabka inoogu soo horeeyey marar kaas baa jaabir kaba warinaya bal xaggan abulmundir sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay nuskhooyinkii marka laega bilaadii khaasatan sharqiga waa nawowi baa leh san baa dhacday qaafka in badan oo nuskhooyinka kaba mida ama intooda badane albazaaz ayaa dhacay oo min albazi oo ah kii dharka iibinayay taasi waa bazigii qaadiciyaadna marka maqaaribadii la eego ikhtilaafa ruwaatu waa sheegayba ee wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaaba inta badan kan imika matniga inoo yaalla ayaa mashhuur uu leeyaho kaa haba horreysiiye in labada wejba ay jiraan oo labada xirfaba uu wada lahaa ninkani ee magaciisana intooda badan waxay kuba gaabsadaan ismaaciil ibnu cumar in laba yidhaaho barhkood baa ismaaciil ibnu xusein ibnu lmuhana baa yidhi kolley waxaan filayaa dikri horea inooguba horreeyey waa ninkan qaala wuxuu yidhi haddaba jaabir ibnu cabdillaahi bacaa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu diray bacan ciidan ilaa ardi juhaynata dee kolley waxay la kulmayeen ciiran liqurayshe juhaynana waa degaankoodii ba ahayd meesha loo joogsanayey ee malaamarinkooda ahayd waاstacmala calayhim rajula nin buu caamil ugaba yeelay ama qaa'id waa abu cubayda wasaqa xadiiثa cubaydullahi bnu muqsam waa can jaabirin uu kaxeeyey xadiidkii binaxwi xadiiihim dee rag baa ka horreeyey wahb ibnu kaysaan iyo camr ibnu dinaar iyo abu zubayr ragga xadiidkoodii imaka weliba labada horea matigoodu inoo dhammaayey xadiidkoodii mid laba mid ah ama naxwigii ayuu isaguna kaxeeyey de waa dariiqun bal kolley waa inoo dhammaado inihii aan islahayn yar badiya ama isu yargeeyeen xalay yar ixaalaynayna waan sheegnay allahuma maselu baharsanayd oo ah xagga marka la eego in dee waxyaalaha badda maytaadkooda oo dhan xalaalnimadkeed saxaabadu markii hore iyada taas iyagu may hayn markaa abu cubayda la socotay oo de waa kan abu cubayda u arkay inuu waxani bakti yahay markii horena uu kaba joogsaday haddana markii uu sheegay dee daruuro ahaan inay uguba bannaan tahay laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markay kuba soo noqdeen ee weli hilibkiisii wax ka midana siyuu cunayba taas baa wuxuu u caddeeyey inaanay cunitaankoodaasi la daruura ahayne ay xalaal tahay oo dee waana kaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidka wadahuur maa alxilu maytatum ilaahayna subxaana wa tacaala ee waa kaa yidhi uxila lakum saydu lbaxri wadacaamuh waxaa laydiin xalaal laydinka dhigay badda saydkeeda iyo cuntadiisa kollayna waxaanay kuba fasireen ibnu cabaas iyo saydkana wixii lagala soo baxo sa kalluunkii laga soo kalluunsanayey waa maa sadtumuuh dacaamkuna wixii dee isagu soo tuuro ama ha ka caariyo oo kale ama adigu dee wixii isaga dacaamkiisana taas bay kaba dhigeen markaa kollayna waana jamaahiir alculamaa qowlkoode waxaa badda iyagu kuba noole ilaahay kuba khalqay kollay cumuum ahaan shay xalaala weeye oo haddii dee iyaga bal maalan baddii intay waxa weeyaan ka caariday iyo hadduu baddii kuba dhex dhintay oo kale oo taa khilaaf weyni yar jiro marka wixii badda uun dee sababla-aanta uguba dhinta ay soo tuurto oo kale oo kaa idaafiga kaba cabiraan iyo haddii lasoo lala soo baxaba isaga waa shaygaa xalaalkeen gawrac iyo waxbana uba baahnayno waa xalaal kolleyna waana say jamaahiir alculamaa yidhahaan kolley bacd alculamaana istitaad way leeyihin rahoo kale barhkood way ka soo reebaan walow dee laga yaaba barhkood cumuumkaa inay kuba socdaan oo nahyi gaaro kuba yimi qatligiisa in la dilo iyo taas bay ugaba soo reebaan shaaficiyada agtoodana qowlkooda dee asaxi waa kaas e laakiin wej kalena way leeyihiin oo ah wixii nadiir isagu ama beriga ku sugan oo la cuna isagu lah ee macnaha shabahaya xayawaankaa beriga intuu kuba sugan yahay ama lamidka ah ee la cuno kaa waa la cunayaaye laakiin waxa waxa isaga lamidka ah ee beriga markuu ku sugaya aan la cunin sadee sucbaankii oo kale iyo khinziirkii iyo libaaxi iyo waxyaalaha caynkaasa inaan laba cunahayn laakiin waa wejese de qowlkooda asixi kuwaasna in laba cunayo weeye walo dee suurooyin waxaa bad iyo beriba ku wada noolaan kara si adigu bal taas iyo lagaba soo reeba ama timsaaxa iyo barhkood ay kaba soo reebaan bal adigu tan leenahay waxa weeyaan in xadiidkan ay nooguba sugan dee adiladii kalena ay keenaysaa qowlkii jamaahiir alculamaa ah daahirkii qur'aankana ah in waxa weya waxaa badda ku sugan inuu dee ilaahay subxaana watacaala xalaal buu inoogaba dhigay wixii sidiisa uba dhintay iyo waxaa lagala soo baxayana waa isla wada xukumo wax farqiga u dhexeeya maba jirto allahuma xadiid baa jira in kollay laftigiisu ahaa wixii baddu ay soo tuurto ama ka ay ka caarido iska cuna wixii badda dhexdeeda kuba dhintay markaa dee saa ku soo baxa fadafana kaa haba cuninaya laakiin bal xadiidkaasi waa xadiid abi daawuud iyo ay wariyeene laakiin waa xadiida daciifa adiladan kale ee dee sariixe saxiixana in lama caaridayo bal isagii baaba daciifa marka bal xadiidkaasna waxaan leenahay un xujo iyadu ma aha fawayda xadiidka inooguma sugano halkan oo kale in waxaaba iyada kaba mida inay dee jawaaz lijtihaad fi laxkaam fi zaman nabiyi sala allahu caleyh wasalam asxaabtii way ijtihaadeen imaka waana kaba dheeraayeen waa kuwan ijtihaado markii hore dee bakti bay u arkeen haddana inay xaalo kale ay ufasaxaysay uba arkeeno waa ijtihaadku dadkii dee ehelka u ahaa rasuulka ilaah jooga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee saxaabad markaas ijtihaadkiin uba banaanaa bal taas weeye waxaa kaloo iyadana hadalkan uu imaamku soo naqlinaya inay mustaxab tahay ruuxii muftiga ee fatwoonayay haddii meesha uu jiro shay mubaaxa oo laga yaabaa ruuxan mustaftigii shaki uu ka galay ibaaxadiisii eeg shaygu waa bannaan yahay ibaaxadiisii baa shaki kaba galay haddaan dee wax u diidayo kala jirin ama mashaqa aanay isaga ugaba sugnayn si ruuxani uu hagaag shakigaasi qalbigiisii si fiican ugaba suuro inuu isticmaaloba wixii dee tanaawulkii waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh si ugu caddeeya waxaan inuu xalaal ahaa yidhi hilibkiisii waxma hadaa wixia ka haysaan nooba soo direen markay usoo direen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh tadyaban liquluubihim iyo isagoo cadaynaya waxaan inuu xalaal ahaa waxaan inaanay daruura u fasixin dee wax ilaahay u baneeyey ahaa inay bal maalan taa laba yimaadaan bal waa umuuro kollaya xadiidka inooguma sugnin baabu taxriimi akli lxum laxmi lxumuri linsiyati wuxuu u baabaysan yahay xaaraamnimadka uu xaaraam yahay dameerahan dadku ay ku intifaacaan ay rartaan ee dee ay fuulaan ee bal ay ku intifaacaan ay adeegsadaan taas hilibkiia hilibkooda xaraamnimadkiisa ama in la cuno hilibkooda inuu xaaraam yahay xadaثna yaحya بن yaحya kolley axaadiثa qeyb waan soo aragnay waayo hore ayaa iyadoo jumladan kale la socotay inuu kitaabu nikaax ugaba soo aragnay marka bal waxyaalahan ugaba baahnay mooye kol haddaynu sooba aragnay xukumkuna uu yar cad yahay waxaweyn isku kuma sii joog joogsanayno wuxuu uhi markaa muslim raximah الlahu taعalى xadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى malik بn anasin عن بن شهاaب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي ضارب أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى bal snadka horta waa dadaan soo aragnay xadiidkuna waa xadiiثaa soo maray saa daraaddeed kutubtiina inta raqamka leh iyadoo xadiidkii ka horeeyey imaka aan soo haynay ee imaka aan kaba soo baxnay ee imaka dee baabka dheerba qaatay xadiidkaasi dee kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo soddon raqamkiisa ahaa ayaa imika kun iyo afar boqol iyo toddoba ayaa raqamki dib ugu noqday macnaha waa kitaabu nikaax halkii dee mutcada iyo xaaraamnimadkeeda waa xadiid aynu kuma soo marro markaa xadiidkaas soo maray sanadkana waan soo aragnay labada nin ee walaalahana cabdullaahi iyo xasan waa laba nin oo walaalo o aabahooda waa maxamed ibnu cali maxamed ibnu caligana waa dee maxamed ibnu cali bin abi aalib weeye ama ninkii loo yaqaanay maxamed ibnu lxanafiya weeye maxamed ibnu lxanafiya loo yaqaanay xanafiyadu waa nisbadii hooyadii eh ee maxamed ibnu cali bin abi aalib marka cabdullahi iyo xasanna waa taabici ibnu shaab markaa taabici baa laba taabici xadiidkii ka warinaya bal in aabahoodna waa taabici waayo maxamed ibnu cali markaa ma soo gaadhin rasuulka ilaahay dabadeed ayuu dhashay oo dee waata aan leenahay hooyadii waa reer bani xaniifayd bal sabigii reer bani xaniifay ahayd waa musaylimat lkadaabiya markii la dagaalamaya sabigaas bay ahaydba waa markaa isaguba waa taabici labadiisa inadna waa taabici ibnu shihaabna waa taabici intaasoo taabici baa sanadka xadiidka inoogu wada sugan walow laba ay siman yihiin oo sanadka meel keliya ay kaga wadasan cabdullahi iyo xasan way siman yihiin imankan labadoodna waan soo aragnay cabdullahi ibnu maxamed ibnu cali iyo xasan ibnu maxamed ibnu cali waa laba nin hiqa oo kitaabkaan hore ugu soo aragnay marka cali bn abi aalib ba muxuu yihi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa waa nahiyey can mutcati nisaa dumarka mutcadooda waa dee meherkan wakti leh ama meher shardi muddo lagu heshiinaya in la isqabo markaa dambana khalaas muddadu markay dhamaato la kala soconayo taa uu nahiyey yowma khaybar maalintii khaybar axaadiida jaanibkaa ku tacalluqsan iyo xukumkeeda hore aan usoo aragnay in maalintii fatxu maka uu nahiyey oo inta waqtigaa yar fasaxay haddana uu nahiyeyna waan soo maray taxriimkaasna taxriim abadiya inuu yahay khilaafkii culimada iyo berye qaarkood jiray de imika shiico mooye cid kaloo taa qabtaa ma jirto waa shiico unbaa qowlka qabta ibnu cabaas iyo khilaafkiisna haatan dee waa inqiraado isaguna oo bal maalan taas iyo madriyo dee dad iyagu asxaabtiisiiba ahaa iyo in ka dambeeyo khaasatan reer maka niman reer maka ahaa oo dee asxaabtiisii way soo yar dhaafeen ila ibnu jurajii way soo gaadhsay na wax iskala hadhay baan filaya taasi horaynu usoo ogaanay oo waa shay xaaraam ah aan banaanayn yoma khaybarna dee markaa hore ha nahiyo laakiin in markii dambe kolba iyadana maka uu yar idmay fatxu maka intii aan laga bixinba maalmo dabadeed bana rasuulka ilaahay taxriim caam ah oo daa'imah ayuu xarimay wacan luxuumi lxumur linsiya maxlushaadku waa intan xumurtan ama dameerahan insiga ah waa macnaa ujeedadu waa tan dee dadkii bay dhex joogtaa dadkaa kuba intifaacaa mahagtaas iyadoo ugaadha ah taa hilbahoodana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi taas waa isagu xarimay iyaduna maalintii khaybar xadaثna abu bakr bn abi shaybata wbnu numayri waزuhayr bn xarbi qalu xadaثna sufyaan xa وxadaثna bn numayri qala xadaثna abi qala xadaثna cubayd الlahi xa وxadaثna abu الطاhiri وxarbalaة qala aخbarana bn wهbi qala aخbaranii yunus xa وxadaثna isxaaq وcbd bn xumaydi qala aخbarana cabdالرaزاq qala aخbarana macmar kulhm can الزhriyi bhada الإsnaadi dadka oo kale waa dad wada maahaba ruwaad une waa wada aimo oo dee nin aan imaam ahayn imaka meesha kama muuqdo raggan inoo jooga waana dadkii aynu in badan soo aragnay laakiin kulluhum tu leeyahay uun sufyaan ibnu cuyeyna ayaa ruux kii koobaad ahaa haddana cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar ibn khadaab cubaydullaahi alcumari waa ka labaad iyo yunus ibnu yaziid alayli ninkaa ibnu wahab kaba warinayey iyo macmar ibnu rashid afartaa weeye afartaba waa asxaabtii zuhri haddaba dhammaantood xadiidka waxay ka wariyeen can الzuhriyi markii horena zuhri ibnu shihaab de waa kii imaam maalik kaba warinayey dariiqii hore bhada isnaadna waa isnaadkiisii ahaa can cabdillaahi wاlxasan ibni moxamed ibni cali can abihima can caliy bni abi aalib isnaadku waa kaas wafii xadiidi yunusa laakiin yunus ibnu yaziid xadiidkiisa uu zuhri ka warinaya waxaa kuba sugnaa wacan akli luxuumi lxumur linsiya ta eg markaa hore wacan luxuumi lxumur linsiya dee hiribkeedna waa cunitaankunbaa waa cunidiisii de waa waxay ugu badnaaye loguma intifaacaye marka laftiga yunus bay ziyaadadan masderkan ama akli ay kuba sugnayd weeye kuwa kalena waxay ku kaaftoomeen sida riwaayadii maalik wacan luxuumi lxumur linsiya isaguna wacan akli luxuumi lxumur linsiya waana macno keliya وxdثna الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حmayd kiلaهma عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال xdثna أbي عن صالح عن بن شهاaب أن أbا إdrيس أخبره أن أbا ثعلبة qال xرمa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم لحم الحمر الأهلية kلey iبن شهاaب baa iyadna inoogu suganaysa waa xadيiث kale أxاadiثii badnayd ee uu warinaya kaba midoo صحaaبي kalaa warinaya in xagga marka la eego de ibrahim ibn sacd xataa xaliba waa ti aan socoyn ibrahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf saalixna waa saalix ibnu kaysan oo kale di ibnu shihaab dee uu saalix kaba warinayo khaasatan ninkan dee dabaqada saree ruwaada ah marka la eega ama asxaabtiisi reegoodii waaweynaayo xufaada da ahaan waaba kaba wenya la yidhaha ibnu shihaabe waa saalix ibnu kaysanune aba idriis ba waa aba idriis alkhawlani akhbarahu ibnu shihaab u waramay waana kii xalay aan soo aragnay oo kaana faqiih mde hataas se adugu casharkii in wuxuu ahaa faqiih oo xalaytan kuma soo aragnay de min fuqahaai ahlishaam buu ahaa ana aba saclabata o aba saclabata alkhushani waa xadiidkiisii ugu dambeeyey afartii xadiid ee lahayn kitaabku ku leeyahay qaala xarama rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuu xarimay luxuuma alxumuri dameeraha hiribkooda alahliyati ahliga ah maata waxshiga taasi waa xalaal waati aynu horey xaj ugu soo aragnay وxadثna mحamed بن cabd لlah بn نmayri qala xadثna abi qala xadثna cubayd الlahi qala xadثanii naafic وsalim can ibni cmara waa xadiid kaleo ibn cmar warinayo laakiin eega raqamku siiyey شhan boqol iyo koob iyo lixdan waa kitaabu salaad dhexdeed waa raqam aada u durugsan oo dee kitaabu salaad dhexdeeda macnuhu waxa weeya xadiidkani waa mkarar mslim lixdii oo meel aan halkiisii ahayn baanu ku soo celiyey oo maaha duruqdii uu israacinayay un laakiin haddaad raqamkaa dib aada ugu laabantaan oo halkaa eegtaan laftigan inooguma sugnaa ee xadiidka asalkiisaoo ahaa waa halka toonta oo kale iyo ruuxa cuna iyo basasha iyo iyoaanu masjidka imanin masaajidda iyada ha ka dheeraado xadiidku kaas buu ahaa inuu rasuulka ilaahay waxaa xadiidkaa inooga sugnay laftigaa nahiyey soomka ama toonta cunitaankeeda maalintii khaybar waa khaybar iyo inahaasaa kuma sugnaa marka xadiidka intani kolley lamay socone se dee xadiidka dariiqiisii iyo intii wada socotay buu xadiidkii qeybna horreysiiyey qeybna dambaysiiyey un waa si aan isaga kitaabka kuba badnayn ee bukhaari aada bay uguba badan tahay cubaydullahna waa cubaydullahi ibnu cumarkii imika aan hayne weeye isaga naafic iyo saalim oo naaficna mawlihi ibnu cumar iyo saalimna inankiisii yahay ayuu ka wada warinaya xadiidka أنa رsuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم نahى عan أkل لحوم الحمر الأhلية وxadثnي hاrون بن cabdاللahi qال xadثna محamed بن bكr والبursاني qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnيi ناaفع qال wuxuu hi ناaفع mولى بن cmر qال بن cmر ina cmر baa yihi x وxadثna بن أbي cmر qال xadثna أbي ومعنى بن عيسى عan مالك بن أنس عan ناaفع عan بن cmر xadiidku waa kii un imika inaan dee uu rasuulka ilaahay nahiyey luxuum alxumar lahliye bal sanadka eega waa arrin aynaan hore marna u soo arag ibn abi cumar waa sheekha muslim aadna axaadiis badan buu u lahaa oo waa taasoo had iyo goor waa dadka axaadiistooda ay badan tahay muslim aada u xogaba wariyo awa muxuu yihi waxadahana ibn abi cumar qaala xadathana abi marna maynaan soo arag isagoo abiye wax ka warinaya de dadkii kale sufyaan iyo ka warinaya mooyaane awa aabihii inoogu horeysa aabihiina dee ibnu abi cumar horta waa maxamed ibn yaxya ibn abi cumar san soo ogaanay marka waa yaxyihii weeye yaxya ibn abi cumar waayo abu cumarkani waa awowi eh marka yaxya waay waa reer cadmeed bay ahayd markii dambena reer maka ayay ahaayeen xaafid ibnu xajar cibaaradiisa marka la eega taqriib wuxuu ka cabiraa maqbulun min alcaashira waa martabo hoose waa nin la aqbalayo oo caashiro ama kamida ujeeda dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay isagoo atbaacu taabiciintii maahe waa dadkii la kulmay oo dabaqada inankiisun markaas ayaa waxa weeyaan uu yahay lakiin maqbuul isilaaxa xaafid baa waxa ay tahay haddii ninka axaadiidiisu ay yar tahay in markaa cid bal matalan ay axaadiidiisu yar tahay wax xadiidkiisa looga tagaana isagii oo lagu dacniyeyna aanay jirin amaana kuma sugnaanin hadday cidi ku raacdo waayo iminka macni baa la socda cidi ku raacdo ayuu maqbuul kaba cabiraa haddii aanu iminka cidi ku raacin ruuxa wuxuu ka cabiraa layin lxadiid oo waa cibaaro tajriixba inuu xadiidkiisu jilicsan yahay bal marka waxaan leenahay ninkan yaxya ibn abi cumar inankiisa un mooye horta cid kale wax ka warisay ma jirto geestaa jahaalaaba imanaysa muslim mooye kitaabkanu ku suganya kutubtan usuusha ahna ma jiro oo usuusha midna kumama sugnaa muslimna laakiin muxuu yahay waa maqruun imaam baa la socda macna ibnu ciise keligii maaha ee wuxuu iminka ku ladhay raaciyey uun macna ibnu ciise imaamkaas ama ninka asxaabtii maalik raggii ugu idqaanka badnaa ahaanaba la yidhahdo ninkii ugu idqaanka badnaa ayaa laba socdo bal markaa cumdadu taas bay noqone waxaan leenahay muslimna halkan keliya maqruunka ah macnaha isagoo toos wax uga warinaya maaha isagoo xadiidu keligii warinaya maaha nin kalaa la socdo imaam ah oo dee isagii aynaan uba baahnayn be taas baa jirto waana caawatan leenahay halkan waa usulb dee nin inagu cusubun weeye mar dambana ma soo noqonayaba waa halkan unin can ibni cumar anahu qaala nahaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay uu nahiyey can akli اlximaari dameerka cunitaankiisa alahliyey yowma khaybar maalintii khaybar wakaana naasu dadku waxay ahayd yaxtaaju ilayha kuwa u baahday oo xamuulo ahaan iyo inay rartaan baabay uga baahdeen waa arrin laguma fasiri karo waana sa dee saaxib albaxr muxuda ma sheekh moxamed cali aadam uu kuma fasiray walaa waxaana dee san arki doono way gaajoodeen hiribkeeday u baahdeen oo markii ay dee taasoo meeshii sahidna kaba goday gaajoodeen muddadii xisaarkii ayaabay uga baahdeen oo iyaday u baahdeen inay cunaan oy qashaan baabay uga baahdeen haddana rasuulka ilaahi waa kan dherihii kaba gembiyey ee yihi gembiya oo bal matala taas baaba ila tahay inay kaba dhowdahay wakan naasu yaxtaaju ilayha dee imaam nawiyo murahan may fasirina وxadثna abubakr بن abi shaybata qala xadaثna عaliي بn musiri can الshaybaniyi shaybaniy abu isxaaq الshaybani sulayman ibn abi sulayman ferus qaala wuxuu yidhi shaybaanigaasi sa'altu waxaan weydiiyey cabdالlaahi ibn abi awfa waa saxaabigaas cabdالlahi ibn abi awfa ayaan weydiiyey can luxum luxuumi اlxumur اahliya dibadda ula bax telefoonkooda waa yar inay iska xidhaan bay ahayd sa'altu cabdالlahi ibn abi awfa can luxuumi اlxumur اlأhliya waa dameeraha ahligaa hilmahoodan cabdالlahi بn abi awfa weydiiyey faqaala wuxuu ihi cabdالlahi asaabatnaa waxaana asiibtay majaacatum gaajo yowma khaybara waa baahidiiba maalintii khaybar baanu gaajoonay walxal naxnu maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi maciisa nahay waqad asabna waanan asiibnay oo lilqowmi qowmku waa nimankii yahuudeed waa xumuran xumur iyo dameero lilqowmi qowmkii u sugnaatay yahuudeed taasoo khaarijatan macnaa soo baxday min almadiinati magaaladii magaaladuna waa madiinadii khaybar weeye maaha madiinada rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh magaaladaa la xisaarinayo weeye dameero kasoo dareeray oo dabadii usoo baxayna macaa beerahooda iyo basaatiintoodu suurka iyo gidaarka way dhaafsanaa way dabadeeday kuwa sugnaayeen ayaan heloon asiibnay waanay gaajaysnaayeen fanaxarnahaa dee kolley inta badan iyaga dabxi waa lagu dheer ma laho geelaa loo isticmaalaayo macnaa waan gowracneen wey faina quduurana dheryaha iyagu lataklii way karaysay id waktigaana haddaa waxaa dhawaaqay iyadoo macnaa ujeeddadu markay gowrgowraceen ay qasheen dameerihii ay hilibkii googooyeen bay dheryihii dabkii badan intay shideen ayay ku gureen hilibkii dee markaa dameeraha iyadoo ay bislaadba ku dhowdo oo dherihii ay karayaan latakli ayaa id waktigaana haddaa waxaa dhawaaqay munaadi rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi munaadihiisii baa dhawaaqay kole riwaayo muslim inoo dambaysa abu طalxa inuu ahaa ayaa kuba timi nasaa-i baa wuxuu wariyey cabdiraxmaan ibnu cawf iyo bilaal labadaba waa ku wariyey kolley culimadaasay yidhaahaan waxay tahay uun ee way ka wada qeyb qaateen mid baa laga yaabaa inuu dee nahyiga iyo taa kuba dhawaaqay kuwii kalena ee markii dambe ciidanku waa badnaayo si loo gaadhsiiyo ayay iyaguna ka qayb qaateen un iclaankan ama dhawaaqan id naadaa munaadi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ku dhawaaqay anikfa'uu gembiya alquduura dheryahan antani waa tii tafsiiriyad ahayd oo ay un bay laba mid tahay ama tii mufasirad ahayd weeyo aydii tafsiiriyad ahayd bay laba mid tahay kale dee shardigeedina waa jira waayo jumla ka horeysa macna alqowl leh laakiin xuruftii aanay kuba sugnayn qur-aankana way kuba soo noqnoqotay anta caynkaasi dee shardiguna waa inay jumla ka horeyso uun qowl macnihii leh naadaa munaadi markaasi waa macnihii qowlka laakiin xuruftii qowlku qaafkii iyo wdiyo laamtii aanay kuba sugnayn markaa taas waa tafsiiriya macnaa ay wixii lagu dhawaaqay muxuu ahaa tan baa wixii lagu dhawaaqay ah dhawaaqii bay fasiraysaa an ikfa'u lquduura dheryaha gembiya walaa tadcamuu ha dhadhaminina min luxuumi lxumuri dameeraha hilbahooda shay-an waxba ha ka dhadhaminna faqultu waxaan idhi xaramhaa taxriima maada kolley eeg cabdullahi bn abi awfa xadiidka inoo warinayay waxaa kasii warinaya abu isxaaq shaybani ama sulaymaan isagaan su-aashan leh walow dee shuraaxda qaarkood ay dhacday halkan inay ka dhigeen faqultu cabdullahi bn abi awfa lakiin waxay la taasi wejba ma laha waxa weeyaan abu isxaaq shaybani baa weydiinayo wuxuu leeyahy xaramahaa taxriima maada xaramahaa taxriima maada waa ayu shayin kaana taxriimuha weeye macnaa xarimitaankan uu xarimay muxuu xaramahaa waa xarimay rasuulka ilaahay oo taxriima maada ay aya taxriimin xaramahaa weeye macnuu macnaha taxriimkii ayuu xarimay oo ujeeddadu sababta uu xarimay maxay ahayd waqtiga caynkaasa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn abi wafa halkan odhanaya taxadahnaa waxaanu iyagaa isweydweydiiyey saxaabadii sababta loo xarimay isweydiiyeen lakiin haddii ala idhaha waan arki doonaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh munaadigiisii dhawaaqii uu soo gaadhsiiyey iyo xadiidkuu soo gaadhsiiyo rasuulku ciladii ku caddayn doono taasu bana weeye waana taxriim daa'ima oo go-an ee iyaga dhexdooda waxay dhaheen barhkood faqulna waxaanu nidhi intan taa kaba sheekaysanay xaramahaa waa xarimay albatata go-naan weeye xaramaha albatata ujeeddadu waa taxriiman baatan weeyaan oo go-an oo aan dibu ku kalaaban lahayn sabab gaara oo dee la yidhaha sababtaasay ahde lakin haddaan sababtaasi jirin way xalaal wixii laba yidhaaho taas buu xarimay albatatan macnaa qadcanun weeye inta badanna waxay kuba timaadaa waran dee bacd luqawiyin aad u yar baa soo naqliyay iyadoo la nakireeye iyadoo san oo kale tacriif kale hamsadeedana haaliban say yidhaahaan ama intooda badan ay yidhahaan balta kale waxay kuba tiriyaan qowl dee markaa malaha aada u marjuuxa waa hamsatu waslin oo xaramaha albatata wa xaramaha taasi waa barhkood baa san yidhi ay waqaala bacduhum barhkoodna waxay idhaaheen oo faqulnaa waxaan idhi xaramaha albatata ama xaramaha albatata waa barhkood waqaala aakharuuna وxaramaha waa xarimay min أجli أnaha lam tukhamas oo barhkood baa ra'yigood ta ah oo wuxuu rasuulka ilaahay uxarimay waxani waa haniimo khumuskii lagama saarin dadkina way iska qalqasheen taa daraaddeed buuba xarimay oo markaa hadalkan wuxuu noqonayaa haddii dee markii haniimo ahaan laga dhigo khumuskii layskaba saaro in ay u banaanaan lahayd oo sida kale ay u banaan tahay lakiin taas marka daarulxarb la joogo jihaad baan kuba soo maray wixii cunto ah waa la cuni karaa loo baahan yahay inta dagaalka iyo dee daaralxarbi la joogo iyadoon de xataa dee takhmiiskaasi dhicin waa tii hore ta aanuba soo aragnay arrinkuna cillo kale inoo dambaysa waa taxriim baati ah rasuulka ilaahay ee uu ku tilmaamay inay nijaasba tahay ridsi ay tahay taas bay ahayd taxriimku laakiin waa siday bacdigood ay halkan yidhaaheen وxdثna أbو كامل فضyل بن حuسين قال xdثna عبدالواحد يعني بن زياد قال xdثna سليمان الشhيباني سليمان الشhيباني eg waa abu الشhيباني buu markii hore yihi waa kan magaciisii inoo sheegay سليمان iبن أبي سليمان horaan usoo ogaanay abu سليمان kaas kunyad ee dee abihii ana فayruز baa magaciisa la yidhaahaa waana صغاaru taabiciin ama dabaqadii ugu dambeysay taabiciinta qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay cabdاللahi بن أبي أوفى يqul xaaluu ku qowlayo asaabatnaa waxaana asibtay majaacatun gaajo layaaliya khaybara maalmihii khaybar ama habeenadii khaybar waa intii ay halkaa la joogay falamaa kaana yowmu khaybara maalintii dee khaasatan laba furan doona markay ay ahaatay ayaa waqacnaa waxaanu ku dhacnay iyagoo gaajaysan fi lxumuri dameerihii alheliyati ujeeddadu iyadiibaa intay dameere heleen markoo labaataneeye sodomeeye waaqidisaydan ayaabay ahayd ayaanu ku dhacnay ujeeddadu iyagii baan qalqalsanoonu gowracno fantaxarnaha waynu qalqalanay فلما غلت بها القدور فلما غلت markii dhaweydna waxaan soo aragnay faina qudurana la taغli oo kale ficilka luqada fasiixa ee luqaadka carabeed kaba midi ee waa gala yagli yagli fi lbuduun qur'aankaba waa sida kuba timi luqa mala aada u daciifa ama aada u yar bay soo naqliyaan iyadoo ficilo baabkeedu iyo haliya yaqla taas laba yidhaaho waa luqo malaa ways malaa lasoo yar naqliye una laakiin dee luqadii faseexayd waa tan xadiidkii noogubayay waa tan qur-aanka kuba sugnay abu asfad iducali waa ninkaa dee taabiciga macruufka laba yidhaah naxwadaba isagaa bilaabay biishaarati ama biamri ibn caliyin dejinteeda ayaa wuxuu idhaha walaa aqulu liqidri اlqowmi qad gariyat walaa aqulu libaabi daari maqluuqo macnaha ujeedadu waa dee inu nin fasixayo u tilmaamayo ama luqadani ay luqad liidato tahayoo walaa aqulu liqidri اlqowmi qad qaryat anigu ma odhanayo qidri اlqowmi qad qaryat ujeedadu maha luqadii saxiixayd buu leeyahay qad qalat ina idhaa weeye anigu nintaa ku dhawaaqo luqadaa isticmaalo maba iyo luqadaydu dee waa luqa fasixa walaa aqulu libaabi daari maqluuqu albaabka aqalka marka sheegayena albaabu maqluuqun ma odhanayo hulaasihaan looma isticmaaluu leeyahay albaabu muqlaqun baa loo odhanayaaye maqluuq lama odhanayo hulaasi lama isticmaalo abu aswad oo walaa aqulu libaabi daari markaa maqluuqun bal marka waxaan leenahay waa luqadii waa tan waa laga yaabaa dee inay luqaya ay tahayba taasna falamaa halat markay kartay biha ay waa biluxuumiha weeye biluxuumi اlxumur alquduuri dheriya ay kareen ay ku dhow yihin inay bislaadaan ayaa naada munaadi rasuul اllaahi salى اllahu alayh wasalam an ikfau اlquduura gembiya quduurta kafaah macnaa qalabahu dhe walaa taakuluha cunina min luxuumi اlxumuri shaya waxbaha kaba cunina waa nin gaajaysnaayeen qaala wuxuu yihi waxaa odhanayeen صaxaabigii faqaala naasu dad baa waxay yidhaaheen inama nahaa canha rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu dadka ugu diiday hilibkeeda lannaha lam tukhamas waa laftigaan soo maray waana ti aan lahayn waa laba hadal bay kala yihiin oo dadka ayaa la kala leeyay wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay idhaheen nahaa canha lbatata weeye waa go-naanba rasuulka ilaahay waa nahiyey waana dee see jirta waa nahyigu waana taxriim weliba abadiya weeye xdثna cbdالله بن معاad qال xdثna abي qال xdثna شhuعبة عن عadي وهو بن ثابت qال عadي بن ثابت ba wuxuu yihi oo taaبعayn hore usoo araragnay سمعت البراء وcبدالله بن أبي أوفى يquلaani صxaabi kanun baa kusoo boray cبدالله بن أبي أوفى waa brا بن cاaصب abيna صxaabi yahay labadaa صxaabi baan maqlay bal cabdالله بن أبي أوفى abi waa صxaabi اllahuma markaa صلi عalى ali abi أوفى waati xadiidku kuma yimi abihi markuu sekada keenay yaquulaani iyagoo ku qowlaya ama xalay ku qowlayaan aصabnaa xmura fadabknaaha waanu karsanay fanaadaa munaadi rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasaلم idfأu الqduura وxadثna بن المثنى وبن بشhaari qaala xdثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة عan أbي إسحاq qال أنه qاal سlayman ama abu isحاaq الشhaybاni waatan aha waa kunyadiisii imaka halkana abu isحاaq baa inoo yimi abu isحaaqani ma shaybanigii imaka kolley xadiidka hore ee cabdالlahi بن afe inoo warinaya mise waa abu isحaaq kale ya sabiici magaciisna camrun ninkii aan wax ka soo qortay miyaanu hayn abu isxaaq sabiici weeye qaala wuxuu ihi waa lixdii nin ee adee wax ka soo qorqorteen ee aan lahayn axaadiida badankeeda kuba wareega qaala qaala albara-u abu isxaaq asabiici baa yidhi maha abu isxaaq ashaybani ee waa abu isxaaq asabiici qaala albara-u bara bnu caazib baa wuxuu yihi asabnaa yowma khaybara xumuran fanaadaa munaadi rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam an ikfau lquduura quduurta iyada daadiya kolley bacd alculamaa ayaa xadiidkan intan khaasatan riwaayadan aan hayno abu isxaaq bay barhkood kalam kaba keeneen khaasatan waa tadliiskiisii laguma yaqaanay iyo iyagoo kaba dhigay halkan itisaali inaanu jirin oo muu odrhan samictu lbara'a muu odhan ee qaala qaala lbaraa'u buu yidhi dee isagiina kole haddii tadliis laguma yaqaano waa uslubkii oo kale in waana koley rashiid alcadaar iyona waa arrin soo qaadaan hortiina laba soo qaada laakiin dee waa taa imika shucba ayaynu soo maray hadduu ka warinayo axad culimadii ama mashaayikdiisii mudalisiinta id kaba mida waxaan samaacoodahay kababa wariyo la kulankiisana lama diidana gees kalena in waxa weeye riwaayaad kaloo dee inoo dambeeya iyo kuwaas iyona kuwa horebana waa inooga sugan yihiin oo muslimna kolleytu dooranaya waxa weeye halkan inaanu itisaal meesha jire saa lagu cileeye aanay ahayn waxaana yidhaahaa ma shucba dee sheekadiisa tadliiska lagu yaqaanay waxaan samaacoodayn kama wariyo kol haddii shucba warinayo horena waanu soo sheegnay amin baa markaa laga yihi tadliiskii abu isxaaq iyo raggii lamidka ahaa ee dee markaa iyagu mudalisiinta markay riwaayada shucbo tahay وxdثna أbو كرayb وإسحاq بن إبراهيم qال أbو كرayb xdثna بن بشhر عن مسcr عن hاaبت بن عubayd qال سمعت البراء يقuل bl بن بشhrigani waa محamed بن بشhr الcabdi aynu hore usoo araragnay waan u kala reebay labadii sheekh mslimaanta muxuu yihi xdثna أbو كرayb وإسحاq بن إبراهيم qال أbو كرayb isحاq markaa uu kaba aamusay abu kuraybna waa kan xadahana bn bishir oo markaa xadiidka way wada warinayaan sanadkana way ku wada warinayaane laakiin siqadan bay ku kala duwan yihiin oo waxaanan hore soo aragnay xaafidna kolkol wuxuu yidhi haba asal ahaan si kale kamaba dhacdo isxaaq ibnu ibraahim ama isxaaq ibnu rahawey markuu warinayo sheekhadiisa akhbaranaa buu isticmaalayo xadahanaa ma isticmaalo taas baa haalib ah ee kolley khadiib iyo keyrkiiba way sheegeen be lakiin xaafid waxau kusoo celceliyaa inaanu dee si kaleba isticmaalin walow ay dhacayso kol kol haddaba kitaabka isagoo xadana ay taalo kuba fasira isaga bal waxaan leenahay waa haalib oo imaka siiqadii ay ku kala dunaayeen buu ciddii siiqada lahayd buu gaar ahaan ama lafdiga lahayd ayuubuu gaar ahaan u xusay muslim can miscari miscar ibnu kidaab haabit ibnu cubaydna waaba dee kolley waa nin taabiciyo hore aynu usoo maray oo yaziid markaa zayd ibn marka waxaan filaya ha zayd ibnu haabit mawlihiisa ahaye qaala samictu lbara'a yaquulu nuhina waana laga nahiyey can luxuumi lxumuri اlahliyati hilbaha ama xumurta ahligaa luxumtooda xadiidku waa ama axaadiid isla wada mida waa laqbeynayna un dee macnuhuna waa inoo cadiya taxriimkuna waa taxriim go-an xadiidka qeyb ka midana hore waan usoo aragnay وxdثna زهير بن حرب qال xdثna جرير عن cاaصم عن الشhعبي عن البراء بن عازب qال أmrna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أn نلقya inaan tuurno oo daadino لحuم الحمر الأهليةi xmurta أhliga hilbahooda waa iyadoo dee نiatan xaala كونha نiatan مaعnaa iyadoo qaydin iyo وnadيjatan iyadoo bisilba inaan iska daadino uma lam yamurna namu amrin biakli intaa dabadeed macnaa dib noogumu fasaxin macnaa taxriimkaasi taxriimkaa daa'imka ayuu ahaayo dib dabeetaa uu noogu fasaxay ma jirto وxadثnي abu سacيid بن ashج qال xadثna xفs yعni بn غiyاt عan cاaصm بhada اsنaadi نaحو وxadثnي أحmed بن يوسف الأزي qال xadثna cمر بن xفs بن غiyاt qال xadثna abي عan cاaصm عan caamiri وshacbi caamirkana can ibni cabaasi qaale laa adri anigu ma garanayo o adigu waa ka tawaqufaya riwaayaadka qaarkood oo kuba yimi si wuxuu xalaal kaba dhigayeyna way jiraane laakiin nusuustan sariixa ayaa qowl kastaba dee noqonaysa mid celisa isaguna waxaad muddaan waa ka joogsanayay maxaa loo xarimayde laa adri ma garanayo inamaa naha inamaa bal istifhaam hamsaan iska qadaranaynaaye inuu nahiyey oo canhu wa an can ilxumri ama an laxmi lxumur waayo waana inoo dambaysa iyadoo laftiga la caddayn doono damiirka halkaasaan isaga dee waa shay imanka siyaaqi aan kaba garanayno ama xagga dambana ayna tusayso hilibkan dameeraha rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam min ajli anahu kaana inuu ahaa waayo waa xumurtu iyo ximaarku xamuulat annaasi dadku waxay rartaan oo gaadiidkoodii ahaayo haddii dee lala qasho oo dadku ay wada qashaan waxay wax ku qaataan bay waayi lahaayeen safarna waa laguba jiraa taa daraaddeed inuu xarimay iyo oo fakariha uu nacay markaa antataba xamuulatum waxan ay gaadiidka u ahaaye wax ku qaadanayeen inay markaa dadkii farahooda kaba baxdo oy gaadiidba waayaan waxay rartaan ay waayaan taas uu nacay inay arrinku kaa ahaayo aw xaramahu amase inuu xarimay oo fii yowmi khaybara inuu maalintaas dee khaybar luxuuma alxumur ilahliya acni luxuuma alxumur ilahliya ayaan uba jeedaaye inuu xarimay anugu taa ma garanayo bimacnaa taxriim aan cilo lahayne daa'ima inuu xarimay oo ibnu cabaas waa ka tawaqufayey waana taa bacda صaxaaba oo lahaaba lama takhmiisin ama waxay cunaysay cadire iyo waxyaalahaasoo de waa waxaa gudaafadiiyo waxaasay cunaysaa kole dee magaalooyinkiiyo dhex joogto taasaa loo xarimay barhkood ay lahaayeen laakiin waxay noo soo socotay inay nijaas tahay ridsi ay tahay rasuulka ilaahayna taa uba xarimay fakariha an tadhaba xamuulatum haddii dee xamuul ahaan loo yidhaahna maalintaa waxaa inoo dambaysa rasuulka ilaah inuu fardaha in la cuno fasaxay farduuna iyagaa ka casiisan iyagaa looga baahi badnaa jihaad markay noqoto iyo waxyaalahaas xamuuladan iyadaa looga baahi badnaa dee kol haddii fardihii laysu idmay looga baahi badnaa kana yaraa dameerihii baa xamuulatanaas inay ahaayeen daraaddeed loo diiday waxay noqonaysaa wax fogo taas baaba diideysa ee dee laakiin waxaa inoo soo socota wax tacliil goynaya hadalkaasoo dhan ba goynaya waana kan وxadثna محamed بن عabاd وqtaybaة بن سacيid qال xadثna xاtim هو بن ismاعيiل عan يزيد بn أbي عubaydi عan سلمة بن الأكوع qاaل kخraجan waa baxday ee رqمka kun iyo sideed boqol iyo laba waa xadiidkii dheeraa markaan khaybar qaswadeeda kusoo jirnay سلمة بن الأكوع lagaba warinayey qaswadii qarad uu kagaba waramay tegitaankoodii iyo adeerkii caamir بن الأكوع gabayadiisii iyo umuurahaas intana way ku jirtay wey intana nafteedu hagaag bay uguma jirtay laakiin xadiidkaa aada u dheeraa oo qayb ka mid ay ahayd saas daraaddeed tan waanu soo aragnay wuxuu yihi waxaanu furanay khaybar baan uba baxnay uma in allaha fataxa calayhim ilaahay waa furay oo calayhim cala lmuslimiina falamaa amsa annaasu dadku markay galabayseen waa alyowma maalintii aladii yoomkaasoo futixat calayhim loo furay ayay awqaduu shideen niiraan kaiiran dab badan kaiiratan bay shideen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi maa haadihi niiraanu dababkani maxay yihiin cala ayi shayin shaygeebaa tuuqiduuna waa waxaan aad dababkan ku shidaysaan ee ku karinaysaan muxuu yahay qaalu waxay dhaheen calaa laxmin hirib ayaanu dhiryaha noo saaran oo dababka badan aanu u shidanay qaala wuxu uhi calaa ayi laxmin laxmigii waa hirib nooceeya qaal waxay dhaheen calىa laxmi xumurin insiyatin faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi ahriquhaa daadiya waksiruhaa daryahana jejabiya dee waxaa nijaasa laguma cunay ama lagu kariyey jejabiya faqaala rajulu dee ijtihaadna way ahayd waa si aan looguba intifaacin faqaala rajulu nin baa yihi ya rasuul اllahi aw nuhriquhaa wanabsiluha amase waan daadinaynaayo wanabsiluhaa wa si aan ugu intifaacno waanu maydhaynaa qaala wuxu uhi aw daaka aw ifcalu daaka arrinkaa sameeya intan horaan soo aragnay markii dambena waa u fasaxay de shaygii nijaasta ahaana haddii weelkiiyo wixii lagaba maydho shaygii dib baa loogu intifaacayaayo dee daahirun buu noqonaya kol haddii maydhi muctabara laba maydho bebel markaa taas bay ahayd xadiidkuna aad buu u dheeraa وxadثna isxaaq بn ibrahim qaal aخbarana axmed بn mascadata وصafan بnu ciisa safan ibnu ciisana kolley waa nin iqa oo taasica kaba mid a ama qoladii ugu dambeysay atbaacu taabiciintii weeye xadaثna abubakr ibn nadri qaala xadaثna abu caasimin الnabilu kul can yaziid bn abi cubaydin macnaa waxa weeyaan xamed ibn mascadata iyo safwan ibnu ciisa waayo abu caasim الnabil waa ضaxaak ibn makhlad saddexdoodaas baa xadiidka waxay ka wariyeen yaziid ibn abi cubayd isaguna salamatu bn lakoc mawlihiisii buu kaba warinaya bihada isnaadi isnaadkuna waa kaa imakaan kaba soo baxnay taaba wey waxadahana bn abi cumar qaala xadaثana sufyaanu can ayuba can muxamedi waa ina siiriin can anasin qaala lama fataxa rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam khaybar asabna waxaanu asiibnay xumuran damar khaarijan ay khaarijata min alqaryati qaryadii khaybar kaba soo baxaysa fadabahnaa minhaa iyadii baan intan qalqalanay aan wax kaba karsanay on dee iyadii baan wax kaba karsanay fanaadaa munaadi rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam waaye waxaa munaadigii rasuulka ilaahay baa dhawaaqay abu dalxa ay noo soo socotaa dee cid kalena way la wadaagsatay alaa hooyahay in allaha ilaahiy warasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum way idinka nahiyayaan canha wa can luxumi luxuumi alxumri ahriya fainahaa hilbahani ridsu nijaas weeye oo min camali shaydaani shaydaan camalkii kaa mida ujeeddadu cunideeda iyo waxyaalaha waxa dadka u qurxinaya ugu yeedhay dee kol haddii rabbi xarimay ay nijaas tahay waa shaydaan oo isagaa sameeyey maha iyaga waa dee tasiinkiisii xagga marka la eego in lagu la cuno oo hilibkeeda la cunaa waa isaga qurxintiisi iyo tasiinkiisii kol haddii rabbi xarimay nijaasna ay tahay faukfiyat اlquduuru bima fiiha faukfiyat waa la gembiyey alquduuru bima fiiha maca ma fiiha dee wixii iyada kuba jiray ee ay dee kulansatay ee hirbihii ahaa wainahaa walxaal inahaa latafuuru ay karayso halkii taqliun bima fiiha ay dee wixii iyada kuba sugnaa ay laba karayso oo dee wixii hiribkii uu ku dhow yahay ba bislaad xadaثna mحamed بn minhali ضarيr qala xadaثna yزيid بn زurayc qala xadaثna هisham بn xasan can mحamed بn siriin can anas bn maliki qaala lama kana ywم khaybara jaءa jaa-in ku yimaadaa yimi faqaala ya rasuul الlahi ukilat الxmur uma jaءa akharu faqaala ya rasuul الlahi ufniyat waa la dhameeya alxumuru dameerihi faamara rasuulu الlahi salى اllahu عalayh wasalam aba dalxata fanaadaa uu dhawaaqo in allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi اlxumuri fainahaa rigsun eeg waa nijaas markaa tacliilkii laba takhmiisin iyo inay dee cadirada iyo jawaal iyo waxyaalahaas ay cunaysay iyo waxyaalahaasi meeshii ay ka wada baxeen waa shay nijaasa ilaahay iyo rasuulkiisuna ay nahayayaan markaas aw najisun qaala wuxuu yihi markaa صaxaabiga xadiidka warinaya waa anase faukfiat اlquduuru bima fiiha quduurtii ayaa bima fiiha maca ma fiiha ayaa la gamiye wallah subxana wa taala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir